gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi farweyne oo la hadlaya gudoomiyaasha xaafadaha kismaayo iyo guddi hoosaadka xaafadaha ee laga soo kala xulay xaafadaha magaalada kismaayo ayaa sheegay in maamulka degmada kismaayo wado qorshe ballaaran oo lagu horumarinayo wadooyinka iyo dhismayaal kale oo hor leh oo ku soo biiraya magaalada kuwaas oo qayb ka noqon doono bilic soo celinta magaalada waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda uu maamulka ka leeyahay burburinta dhismayaasha sharci darrada ahi iyo halka uu ka eegay maamulka waxaana uu soo saaray go'aamo kale oo hor leh iyo wadooyin kale oo ay ka dhisan yihiin dhismayaal ka baxsan sharciga oo dhowaan lagu bilaabi doono burburin sida uu hadalka u dhigay waddo in kismaayo xirnaato intaan xafiiska fadhiyo haba ka yaabin subaxdaan ka tago ninkii waddooyinka goosanayaay iyo kan iga dambeeya in uga baqayo reer hebel weeyo iyo in adeerka wey isaga u taallaa laakiin wax dadka danu abaan samaynaya intaan joogo intaan ma isku raacsannahay inta haddaan isku raacsannahay aan ila fududeeya wixii su-aalaa soo daaya waxaana iga ballanaa inaana cadaalad darro qofna ku samayn intaas haddaynu ka fakirno kismaayo fiican baynu dhisaynaa waxaan u ducaynaynaa ciddii khasaara gaarta waa u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay wax khayr ha ugu bedelo waa muwaadin soomaaliyeed iyada waan u ducaynaynaa waddada waxaa rabaa in la baneeyo warka madheera waddada waxaan rabnaa in la baneeyo labaatanka bisha may ugu dambayn waxa weeye waa maanta waa koob iyo labaatan waa muddo bilah waa ugu dambayn waaye intaas waxaan u siinaynaa qofku inuu diyaar garoobo oo kii xabad sibira soo heli kara iyo kii qof ka maqan yahay oo u cidirsan karo iyo taas waaye midda labaad kismaayo wax u badan baa idiin sheegaya kismaayo guryaha dadka degan isbaara u hortaalla dadkii guryaha lahaa dadka haddaa aragtay qof qaylo badan qof guriga lahaa maaha waa nin guriga looga tegay kila la-aan ku degan yaa wuxuu rabaa qofkii guriga lahaa oo qaylinayo oo la war gurigayga hala ii dhiso buu isagu shiddada wadaa muxuu ka cararaya mataqaani ninkaas wuxuu ugu sheekeeyaa kismaayo belah ka jirta gurigaaga mukaamadoob aan ka ahay cumar cabdulaahi farweyne maayarka degmada kismaayo ayaa sidoo kale ka hadlay caqabado badan oo ka dhashay bilaabidda dhismayaasha hore ee dhowaan dhismahooda la soo gebagabeeyey iyo kuwa hadda dhismahoodu ka socda waxaana dhowaan la bilaabi doonaa dhismayaal kale oo hor leh oo si magaalada ula jaanqaando magaalooyinka kale taas oo qayb ka ah qorshaha horumarinta kismaayada cusub waxaana tani ay qayb aweyn ah ka qaadan doontaa bilic soo celinta magaalada iyada oo la kaashanayo hay-adaha deeqbixiyaasha caalamka
kilalaabuu ku degan yahay labaatan sanuu deganaa waxaasuu ugu sheekeeyaa wuxuu ka baqayaa hadduu intuu ka baxo guriga intaa laga dumiyo laami fuulo in la yidhaahdo ninka yidhahdo war guriga waa kiraysanaya war meel kale aad noocaas inay ku jiraan baa laga yaabaa hadda xafiiskayga timi waxaan ka hadlayo ma ahan annagayna qabsatay waa kan oo laleeyahay ninkii lahaa leeyahay war gurigayga ninka iga saara anaa dusanaya dawlad baa tihiin isaga odayahay may nin gurigiisa la dumin mayo war maxaa kaa galay gurbaada adugu leh marka waa laga yaabaa kuwa qaylo badan inay ku jiraan oo dad guriga hor fadhiya lama aqbalayo dad guriga hor fadhiya oo hadda ku darsada waddanka waxaa rabnaa haddaad guriga labaatan sana deganeed oo aad ku ilma dhashay adeer qof baa lehe ha loo qorxiye mitirka ka baxay isagaa banaysay aduga banee hadhowna hadduu tolkaa weeye ama awal baqraaba kuu soo galay haddaad kusoo noqonaysid dee u deg annaga kuma haysano